Hay'adda Aqoonsiga Qaranka ee NIRA ayaa xarun cusub ka furatay degmada Bondere ee gobolka Banaadir si bulshada halkaasi ku dhaqan u helaan kaarka aqoonsiga qaranka. Maamule ku xigeenka Hay'adda Aqoonsiga Qaranka ee NIRA Cabdiraxmaan Siciid oo daahfuray xaruntan cusub oo hay'addu ku yeelanayso degmada Bondere ee gobolka Banaadir ayaa ballan qaaday in ay gaarayaan dhammaan degmooyinka dalka si dadweynaha loogu dhoweeyo adeegga NIRA.
sharaf bay noo tahay maanta oy taariikhdu tahay toban iyo sagaalkii bishii afraad labada kun labaatan iyo shanta inaanu ka daafurno xaruntii hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranku ay ku lahaanaysay degmada boondheere run ahaantii farxad weyn bay noo tahay waxaanan uga mahad celinaynaa maamulka gobolka banaadir guud ahaan sida uu noo garab taagan yahay hay-ad ahaan oo uu mar kastana siiyo xafiisyo aanu ku shaqaysanno iyo goobo amniya oo ay ka suurto gashay inay lagu qaato kaarhka aqoonsiga qaranka degmadan waxay noqonaysaa xaruntii toban iyo saddexaad ee aanu ku lahaano gobolka banaadir run ahaantii waxaanu jecellahay degmooyinka noo hadhay dhowrkaana inaanu sida ugu dhaqsiyaha badan le insha allah aanu maalmaha soo socdo dhammaystirno insha allah waxaan degwe- ka codsanayaa dadweynaha ku dhaqan degmada boondheer inay qaataan kaarhka aqoonsiga qaranka maadaama uu yahay lacag la-aan wax shuruudi aanay ku xidhnayn qof kastaana uu xaq u leeyahay inuu qaato marka waxaan ka codsanayaa dadweynaha ku dhaqan degmada boondheere inaan laynka dheerayn laga laynka badan inaad timaadaan goobta maaragta lagu qaadanayo kaarhka aqoonsiga qaranka oo run ahaantii aan uga dan leenahay inaanu degmo kasta aanu gaadhsiinaa inaanu dadweynaha u dhoweyno kaarhka aqoonsiga qaranka si ay u qaataan iyo adeegaasi si aanay uga bixin qarash iyo wakti ay meel kale ku tagaan marka waxaan inka codsanayaa boqol kiiba boqol inaan maadaama aan adeegiin keennay maadaama aan dadaalay oo aanu degmadii aanu nimi degmo kastoo gobolka banaadirna aanu doonayno inaanu gaadhno inaad idinkuna aada qaadataan maadaama aanay wax shuruudi ku xidhnay aada iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan run ahaantii aanu ballan qaadanay hay-adda aqoonsiga iyo qaranka haddii aan nahay inaanu gaadhno dalka oo dhan degmo kastaana aanu gaadhno oo gobolke dalkeenna ka tirsan iyo gobol kasta waxaanu insha alla samayn doonaa wejiga ku xiga wejigan inaanu gaadhno waaxaha degmada boondheer oo kale aanu tagno iyo dhammaan gobolka banaadir aada iyo aad baa umahadsantihiin hay-adda nira ayaa waxa ay degmooyin badan oo ka mid ah dalka ka furatay xarun cusub taasi oo loogu talagalay inay bixiso kaarka aqoonsiga qaranka si bulshada ay u helaan aqoonsi qarana